barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah koob iyo tobanka bisha februari ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidla nuur
qodobadaannu idinku hayna idaacadda waxaa ka mida warbixin ku saabsan laba wiil oo walaala ah oo mataana ah oo waxyaabaha ay wadaagaan dadka cajab geliyeen isaga naga dhexe lama qiyaasi karayo hadduu isagoo iminka kala maqanya meel kale ku maqanyay waxaan dareega wax weyne layga maqanyay isaguna sida ay kadaaliguna wax badan laynaan kala maqnayn baan anugu rajeynaya mar haddii aan wada joogno waxbama nagama maqno haddii laakiin uu maqanyahu meel kale ku maqanyay waxaan dareema inaan qaybi gawin aniga maqanta gacan buu ka jabay inkastoo midiga badaxka la tahay dee anna waan ka jabay markii dambe hadduu imika kaba soo qaado xanuun ama durigoo kale mar hadduu ku dhaco isaga toddobaadka kale anigana igu dhacay marka wax wali baan ka sameynaya taas waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyaro magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey tababar la xiriira sida looga shaqaysto badda heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna aan ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka lujayn alxathluul oo ka mid ah haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka sacuudiga kuwooda ugu caansan ayaa arbacadii shalay xabsi ku yaalla sacuudiga laga sii daayay kadib ku dhowaad muddo saddex sano ah oo ay xidhnayd walaasheed liinaa alxathluul ayaa xaqiijisay sii daynta luujayn qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter ayay ku tiri luujayn guriga ayay joogtaa luujayn alxathluul oo u ololeynaysay in dumarka sacuudiga ay helaan xaqa ay u leeyihiin inay baabuur wadi karaan ayaa la xiray sanadka labada kun sideed iyo tobankii maxkamadda ayaa bishii disembar ee sanadkii hore ku xukuntay lix sano oo xabsi ah xukunkaas oo loo adeegsaday xeerka la dagaalanka argagixisada ee sacuudiga xarigeeda ayaa waxaa aada u cambaareeyey bulshada caalamka gaar ahaan hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo ku tilmaamay mid la siyaasadeeyey ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay boqortooyada sacuudiga oo xaqiijinaya sii deynta luujayn alxadluul madaxweynaha cusub ee maraykanka jo biden ayaa wacad ku maray in uu dib u eegis ku samayn doono xiriirka sacuudiga iyo maraykanka gaar ahaanna kula xisaabtami doono boqortooyada sacuudiga xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha aasaasihii shirkadda wax kala iibsiga online-ka ah ee amazon jeff bezos ayaa sheegay in uu ka degayo xilka agaasimaha guud ee fulinta ee shirkaddaasi waxaana uu sheegay inuu haynayo oo keliya guddoomiyaha shirkadda dhaqaalaha shirkadda amazon ayaa salaasadii toddobaadkan lagu sheegay in ay gaadhay boqol bilyan oo dollar oo macaash ah oo shirkadda soo galay afartii bilood ee ugu dambeeyey heerka kororhka hantida shirkadda ee afartii biloodba mar la xisaabiyo ayaa haatan gaadhay halkii ugu sarreysay ee muddo intaa leeg lagu macaasho jeff bezos ayaa aas-aasay shirkaddan muddo haatan laga joogo toddobi iyo labaatan sannadood waxaana haatan ka shaqeeyay in ka badan afar boqol oo kun oo qof oo shaqaale ah oo ka howlgala xarumaha shirkadda amazon iyadoo ay intaasi dheer yihiin qandaraaslayaal shaqaale muruqmaala iyo kuwa alaabaha u kala gudbiya magaalooyinka dhexdooda xasan iyo xuseen waa laba wiil oo dhallinyaro ah waa walaalo waana mataano xasan iyo xuseen kasakow inay ahaayeen mataano xudunta wadaagay uurna wada jiifsaday waxay haata oo ay weynaadeen noqdeen kuwo wax kasta wadaaga sida xirfadda shaqada dooha farxadda iyo waxyaabo kale oo badan wariyaha v o a sagal saciid faarax ayaa la kulantay xasan iyo xuseen waxaanay warbixintan kasoo dirtay magaalada jabuuti mataanaha oo ah hadiyad uu ilaahay ugu deeqo ciddii uu doono ayaa waxa ay leeyihiin noocyo kala duwan waxaana jira kuwo ay xuduntu iskugu taallo oo wadaaga hal xudun iyo kuwo kala wata xudumo kala duwan waxaana dhowaanahan waddamada qaar ku dhalanayay mataano aan isku ekayn ama kala midab duwan xasan iyo xuseen waa laba mataano ah oo ay xuduntu iskugu taallay waxa ayna wada wadaagaan dareenka guud sida farxadda carada waxaana saamayn ku yeeshaa kan kale waxa ku dhaca mataankiisa dhinaca shaqada waxa ay leeyihiin hal dooq waxa ayna xirfadoodu tahay oo ay barteen hagaajinta dhinaca kooraanka ama korontada sidoo kale hadda waa fanaaniin waxa ayna leeyihiin koox la yidhaahdo mataanaha jabuuti waxaana xasan iyo xuseen kala sheekaystay dareenkooda mataananimo iyo sida ay dareenkaasi u wadaagaan xasan ayaana hadalka ku hormaraya waad maasantahay sagal xolun hortood markii ugu horreysay waxaan wada bilownahayd shaqada kooraanka shaqadii kooraanka markaan wada sidaan u wadoodnay shan sano ayaan ka wada shaqaynay markii ugu horreysay marka isagaa u weecday halkii fanka halkii fanka hadduu weecday ana sidii aan u waday u waday kooraankii sidaan u waday dabadeed anigii baaba la galayba dee fankii oo imka kula jiraba hasaata tii kale dee shaqadii kale kooraankiina waan wada wadnaa untaana inkastoon anugu u badanahay markii dee wax shaqa ay la soo kulanto oo kale waan ka shaqeeya marka mataanu dee lugta isku jiitaane haddaan markii hore kooraan ka wada bilownay iminkana fanka ku wada jirna
markaad dunida dhimanayseen labadiinna yaa soo horbaxay
wallahi inta badan waxay dhahaan xasan oo aniga adde
adaa adduunka uga soo horeeyay marka markay labadiin noqoto miisaankiina dherarkiina maad ka yaraa mise isku mid agti
ma isku mid uma nahay mar laakiin marmar waxaa dhacda sanad anuon ka yar buurnaado iyo sanad isagoon iga yar buurnaado marka sanadka waxaa lagu jira xilligu isagoo iga yar buurnaanay marka hadda isaga kaa yara buura aa maxaad kaloo iskaga mid ka tihiin maxaad wada jeceshiin hadday noqoto cunto hadday noqoto isboortigio kale hadday noqoto waxyaabaha kale nolosha wallaahi ta cuntada midba waan kala weecaanay anna baastadan jecel isaguna beriis xagga waan ku kala weecaanay marka dhinaca cuntada waa ninba wixii dhuuntisa maraya haa waa ninba wixii cuni karayo guriga markaad jirtaan oo kale dharka oo kale maskakin khaldamaa dharkaaga muu xirtaa kaakiisa maad xirataa mise dharkana isku mid baad ka tihiin isku dhooq baad tihiin marka may markaan horta intan ka yaray haddaan shamiis casaan iibsado isna shamiis casaan iibsanayay shamiis buleeya hadduu iibsado anna ku buleeya maan iibsan jirin waa markaan yar- intan ka yarayn kaba suuqaad haddii isaga loo keeno laba dharo oo buleeya anna waan ku weyay inaan laba dharo oo buleeya laga keeno laakiin iminkaan dee haddii aan laba isku ega aan wada iibsano baa dhacaysa dee inay dhar dharka isku wada ekaadaan marka iminka intaan aan weynaano waan kala bedelnay
in walaalo kale maad leedahay ilaa haa ilaa iminka shan shan kaloo walaalo badan leen marka xiriirka idinka dhexeeya isaga mataankaaga iyo walaalahaaga kale ka waran ka isaga naga dhexe lama qiyaasi karayo hadduu isagoo iminka oo kale maqan yahay meel kale ku maqan yahay waxaan dareega wax weyn inay iga maqan yihin isaguna sidaa ay ka daaligoon wax badanna inaan kala maqnaanin baan anugu rajeynaya mar haddii aan wada joogno waxbaba nagama maqno haddii laakiin uu maqan yaho meel kale ku maqan yahay waxaan dareema inay qayb iga weyn aniga maqan tahay ma jiraan waxyaabo adig kugu dhacay ama isaga ku dhacay oo markaa kadib adig kugu dhacay
ilaa gacan buu ka jabay inkastoo midiga badax kala tahay dee anna waan ka jabay markii dambe Een, haddii iminka kaba soo qaado xanuun ama aduuriyoo kale mar hadduu ku dhaco isaga toddobaadka kale anigana wuu igu dhacay marka wax waliba aan ka sameynay taas codka markay noqoto codkin wuu kala duwan yahay mise isku mid baa tihiin dadku inta ugu badan waxay dhahdaan waad isku wadaagtiin marka wax ku- ay ku- aan ku kala duwanay ma jirto marmar ma dhacda xaafaddiin waalidkiin inuu isku keen khaldaan ama xaafadda jaarka may iminka aan laskuma kaya khaldo laakiin markaan intan ka yarayn aabbahay baa isku kaya khalday oo waxaa dhacday mar isagoo isaga u cadhoonayo inuu dila doonayo anigay dilaba aa anigii markuu i dilay in isaguna ka baxsadayba ora soo doodoon bu yidhi intaan soo doodooyna soo noqdo inbu haddana aniga igu ceshay ee maxaa dhacay maanta o dhan maanigu baad igu celcelinaysa taabaa dhacday marka marar badan buu kugu dhuumanayay adig kugu dhacaysa baash ilaa marmar igu dhuminay way jirta lakiin ana xabadda xabadka xun baan u dhigo annagu madarsadooda dhiganayna un baan tu yar dilay isagoo markaanu toddobadan gelay isna sideed uu gaaraya markaan ti yar dilin baan iska socday inantan yar aabiyad oday dhiikar dhiikar labaaba dhalaya odaygunba u sheegtay ka tiri ee aabba nin baa madarsadii igu dhex dilay odayganoo hadal ma hubsadaba wayse soo sii daayay ninkanoo buuggii la yar hor fadhiyo oo aad geshidle unba way ka tiri waa kan aabba keeyay dilay mukaadaba ku qabto aniguna meel yar baan ka daawanaya waad arkaysa markaa la dilay waan arkayda maanka maan ka celin kara oday intee leeg ana waan yaraayo
xanuunka ma daranta markaa
adu markaan ma dareemin lakin markii dar- dambe aan dareemayn markii dambe waxaa dhacday markaan baxsaday dabadeed ciyaalkiiba aniga soo qabtay waa lay horkeen odaygii ee adeer hee ma dilin ninkan ninka inantaada ee kan baa dilay odagun baa saa noo waday labadeedii waa maxay jinkan meeshaad igu soo ururisay unu buuxa adugu maxaa sabaatay mas xuseen xuseen n good maqlaysa walaalo n waxyaabahan weydiiyey ka waran dareenka adna ma kugu jira xaggaaga wallaahi waxyaabo badan baan iskaga mid nahay marka hore waa siduu xasan dee kuu sheegay oo hooraankan ka wada shaqan jirnay ahayd xaggii hooraanka unugu yaray laakiin fankii baan iminkaan wadnaa labadeydii maadaama aanan kala maarmayno mar walbaan wada joogno xaggii fankii baan xoogga saarnay iminka
n ma jiraan waxyaaba ka baxsan fanka iyo kooraanka oo maskaxdeed kaaga jira asna laga yaabo inay kaga jirto oo aad jecesho inaad qabataan way jiraan dad- qof dadku inay hobbi yeeshaan laakiin iminka aan horta fanka ayaan xoogga saarana fanka soomaalida waxay leeyihin fanaaniin kala duwan muddooyinka dambe waad aragtay laakiin ma jiraan fanaaniin mataana ah sidiinoo kale n may kula tahay fankiina mataanimadiinu inay caawin doonto fankiina dadkaabay idhaahaba dee laba fanaaniin oo haddana mataanaha waxyaabaanan caalamka ka jirin weeyaan marka way dhici kartaa inay halka mataanimada uu nacaawayo fanku
sbortiga maxaa ka heshaa wallaahi waxaan ka helaa kubadda oo kale
isku koox maa taageertaa mise laba kooxood kala duwan ma isku koox
kooxdee baa taageertaan reyaal haatanna aanu aadna dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabannay heesta ikraan iyo fanaanka cabdilcasiis iskalaaji hooyadiida shayba ammaan abihii koriya u hagar baxay aslub dhaqanlay ku soo abarto ikraan ikraan runti waaba uun tire hooyadiida shayba ammaan mudan abihii koriya u hagar baxay aslub dhaqanlay ku soo abarto ikraan ikraan runti waaba uun tire
koox dhallinyaro ah ayaa magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey tababar ku saabsanaa culumta iyo waxsoo saarka badda iyo sida looga shaqaysto maxamed maxamuud xasan oo ka mid ah maamulka machadka barashada culumta badda oo bixiyey tababarkan ayaa uga waramay waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyaradan wax oo tobanka ah markii u horreysay waxay ka qalinjabiyeen machadkan smabsi laba sana bay baranayeen oo dibloma waxay markaa baranayeen koorsooyinka kale ah navigation waxay baranayeen simanshima la yirahdo waxay baranayeen marine environment waxay baranayeen boat building waxay baranayeen fish technology oo qaybo badan u qaybsan waxay baranayeen fish management fishers management waxay baranayeen allah mustacaan wax alla wixii ku saabsan baddaas oo practicadii ahayd hadday noqon lahayd shabaagii hadday noqon lahayd engineeringkii hadday noqon lahayd intaasoo baranayeen maadaama intaas ay laba sana baranayeen shaqooyinka badda iyo qaabka looga shaqaysto dhallinyaradani maxaa xigi doona marka waxaa xigi doona oo hadda aan gacansaar la yeelanay oo weli ay wada hadal noo socdaan mataqaana jaamacaddan la yidhaahdo jaamacadda bariga africa oo aan ku talagalnay in laba sano dambe ay baajka ku qaataan si ay u noqdaan dad qaatay baajkii marka dhallinyaradaas inaad bartaan xirfadda badda iyo qaabka looga shaqaysto maxaa idinku kalifay marka annaga waxaan u kalifay waxa weye annagu waa sii duqoobaynaa oo waa ka sii baxaynaa mataqaanaa saacaddii marka waxaan saniri waarimaysa war kaa haro waxa kaa haray ahayd in dadkaas dhallinyaro badan aan soo saarro oo annagana bedela si ay mataqaanaa badda uga shaqaystaan oo ay u difaacaan baan ku talagalnay marka maxaa nooga sheegi kadhaa marka shaqooyinka la raba in dhallinyaradan ay qabtaan oo ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan oo ay qabanayaan waxa weeye marka ugu horreysa inay barta mataqaanaa baddii ayagu yeeshaan oo ay mataqaanaa niyad ahaan u yeeshaan kow in ay mataqaanaa ka shaqaystaan inayna u shaqeeyaan waddankii maalan inay maraakiibta kaxeeyaan maraakiib noocyada badan mataqaana oo badda ku jira in ay ka shaqaystaan mataqaana shirkadihii in ay ka shaqaystaan warshadihii kalluunka warshadihii soo saaray doonyaha waxaas loogu talagalnay inay noqdaan dadkii hormuudka u ahaa oo saraakiisha u ahaa dhallinyarada waxaa la baraya waxaa ka mid ahaa oo kale qaabka loo kaxeeyo maraakiibta marka dhallinyaradaas intaad kaxayseen maraakiibta ku xiran dekadda magaalada boosaaso ma geyseen ma tashteen qaabka loo wado mar badda ma ka soo celiyeen si dhallinyaradani ay uga faa'iidaystaan islamarkaana dhiiranaan ay u qaadaan waxa ay barteen horta kuwii ka horreeyey dafcaddan way baran jireen oo ay samayn jireen kuwan xoogaa waxaa dhacay karoonihii markuu dhacayba xoogaa dibudhac baa dhacay laakiin kuwii hore xataa wasaaradda kalluumaysiga oo aan mataqaana aad iyo aad ugu mahad celinayo kuwa ay waxaa jirtay ay saareen maraakiibta oo soo kalluumeeyey oo soo bartay soona noqday laba sano ayay baranayeen dhallinyaradani casharo ku saabsan badda iyo sida looga shaqaysto da xirfadan muu dhammaystiran tahay diyaarse muu yihiin dhalinyaradan inay baddi galaan kalluunka soo jallaabaan taa kadib magaalooyinka puntland iyo boosaasaba ay u iibgeeyaan ha diyaar bay u yihiin oo ay barteen si mataqaanaa ay u jallaaban lahaayeen weliba in mataqaana iyagu haddii ayn shaqa dowladeed ka helin iyagu ay shaqaystaan oo ay noqdaan dad mataqaana xirfadii ku shaqaysta oo ka kalluumaysta oo mataqaana kalluunkeena sii iibiya oo geeya gobolada maxaa ku doorateen idinka maamul ahaan macadka smaafis intiro intaa leegoo dhallinyaro ah islamarkaana laba sano ay bartaan cilmiga badda waxaan ku dooran waxaa weeye marka u horreysa waxaan saniri haddii mataqaana aynu jaamacad ka bilowno lama qabsan karaya lakin waxaan saniri bal horta marka hore ka soo bilaaba ninka wiilka secondaryga ka soo baxa in uu tababar sii qaato mataqaana uu ilaa uu ka gaarayo jaamacadda saa u sii wato saasaanu ku dooranay labadaas sannadood inay wax u bartaan dhallinyarada tobanka ah ee ka baxay maantay macadka barashada xirfadda badda ee smafis horey dhallinyaradaasi maxay u qaban jireen qaarkood waxay ahaayeen waxay ku jireen jaamacadaha qaarna ka baxeen qaarna sekondaryada ka soo baxeen arday cusub bay ahay intaas marka kuwan hadda jaamacadaha ka soo baxay waxays yidhaahdeen halkan maa xoogaa aad jaanis ka helisaan saasay nagu yimaadeen markaa saasaanu u tababarnaya laftooda maya maayahayn kuwan hadda cusub ma ahayn laakiin kuwii ka horreeyey qaar badan waxaa jira wasaaradaha u kala shaqeeya maalan wasaaradda kalluumaysiga qaar baa u shaqeeya wasaaradda gaadiidka qaar baa u shaqeeya oo ka baxay markii hore dadkii u horreeyay ahaa waxaa jiray kuwo kale oo hadda agaasimiyaal oo wasaaradaha puntland u kala shaqeeya laakiin qaar baa mudaana waa jiraan kuwaasna waxaanu ku dhiiragelna markastaba inay iyaa iskood u shaqaystaan waaya cilmiga badda aad buu tiro badan yahay sidoo kale waxaa la dhahaa khataro badan ayay baddu leedahay xiliyo qaar oo badda laga soo jallaaba kalluunka ayaa jira iyo xiliyo aan la aadin marka dhallinyaradaasi casharada la barayay labadaas sano ma waxa uu ahaa oo keliya cilmiga badda iyo qaabka looga jallaabo iyo barashadiisa guud badda mise waa ka duwanaa maya isugu jireen oo waxaan u yeeran jirnay maalan u yeeran jirnay odayaashii annaga naga waaweynaa oo badda ku jiri jiray si ay iyaga laftigoodu ay u baraan mataqaanaa waqtiyada la galo badda iyo waqtiyada aan la geli karin mataqaana dabayluhu goorta ay dhacaan waxyaabahaas bay bari jireen marka waa isku jir wey annagana tayrigan bari jirnay baraatikana iyagaa siin jiray marka qaarkood waxaa jira ugu dambayntii qoloxyaano ku mahad celinaya dhallinyaro badan oo doonaya inay bartaan cilmiga badda iyo qaabka looga shaqaysto haddana jaamacadihii wadanka ku yaallay gaar ahaan magaalada boosaaso ma lahan in takhasus lagu barto cilmiga badda idinkana gooniba u baxdeenoo macad ba asaasteen tiro kooban oo dhallinyaro ayaa idin yimaada marka haddaa ku bahoobi lahaydeen ama qayb ka noqon lahaydeen jaamacadaha ku yaalla oo kuliyadaha qaar lagu soo bandhigi lahaa tiradu intaas waa ka badan lahayd baa lis oran karaa marka maxaa idii diida marka jaamacadihii inaa la midoowdaan annagu ma diidan jaamacadii waata hadda marka hore kuu sheegan ku yidhi waxaanu rajcinay in la midowno waa hadal badan noo socdaan jaamacadda bariga afrika marka anigu ma aan diidin laakiin jaaniskan weli sugayn ila hadu yihahdo oo wadahadalaa noo socda marka waa ku rajo weynahay inaan la bahowna ila hadu yihahdo mid iyo laba iyo saddex intay noqotaba dhalinyaro badan ayaa badda aada u jecel inay ka shaqaystaan marka dhalinyarada maxaa oran lahayd fariintaada ugu dambaysa waxaan oran lahayn annagu diyaar baan idin nahay haddii ay noqon lahayd certificate haddii ay noqon lahayd diblom labadiiba waa waxaynaa marka kii aan secondary ka soo bixinna waxaan siin karaa gabaraha wiil ha noqdeen waxaanu siinaynaa wax vocationalka kii ka soo baxay secondaryn waxaanu siinaynaa diblomkaas marka waa dhiiragelinaynaa inay noo yimaadaan oo mataqana ka qayb qaataan waxbarashadaas toos bay u shaqogeli karaan qaarna haddeer bay u shaqeeyaan qaarkood qaarna waa shaqaysanaya insha allah waana ka qayb gelayna insha allah wixii noocyadaas insha allah kaasi wuxuu ahaa maxamed maxamuud xasan oo ka mid ah maamulka machadka barashada culumta badda ee magaalada boosaaso waxa uu u warramay waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan koobabka gadisan yurub laga ciyaaro shalay iyadoo maantana kulmo kale ay dhici doonaan dhinaca dalka ingiriiska evercabka haddii aynu ku horeyna naadiga manchester city ayaa ku durdurisay naadiga swan city waxaana kaga awdurnaatay saddex gooli gool naadiga swan city ayaa gool waxaa u dhaliyay ciyaarana watekal halka naadiga mancity saddexda gool ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kale ah walker stanlin iyo hesus leicester city ayaa gooli waxba kaga adkaatay naadiga brighton half albion sheffield united waxa ay gooli waxba dirtay naadiga bristol city tottenham iyo everton oo wada dhelay ayaa kulan xiiso badan waxaa ciyaartaasi la iska dhaliyey sagaal gool oo dhinacyadu iska dhaliyeen hase yeeshee guusha ayaa waxa ay raacday kooxda uu leeliyo tobabare carlo angelotti isagoo ka adkaaday tobabare jose marino ciyaarta ayaa waxaa daqiiqado dheeraada lagu daray ay ku dhammaatay shan gool oo naadiga kubadda cagta ee everton ay la timid halka tottenhamna ay la timid afar gool dabarkii sagaashanka daqiiqa lagu talgalay ciyaarta ay ku dhammaatay afar iyo afar sidaa daraaddeed naadiga everton ayaa wareega xiga usii gudubtay dhinacaya dalka sbain naadiga kubadda cagta barcelona ayaa waxa ay guuldaro xanuun badan kala kulantay naadiga sevilla ciyaar ka tirsan coba delarey gaar ahaan samafaynalihiisa oo laba luga lugta koowaad oo gegada stadio roman sanchez uu ka dhacay ayaa naadiga kubadda cagta sevilla guul muhiima ka gaartay waxaana daqiiqadii shan labaatanaad hulius kunde uu u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee sevilla goolka koowaad iyadoo ciyaarta oo ka harsan tahay shan daqiiqo oo goolka labaad oo wadnagoys ku noqda naadiga barcelona ka dhaliyey ciyaaryaankoodii hore qadka dhexe evan rakatic oo hadda sevilla u ciyaara saddexda maaj ayaa la ciyaari doonaa lugta labaad oo labada kooxood ay wada dheeli doonaan kaasoo ka dheci doona gegada kubadda cagta ee naadiga barcelona ku ciyaarto camnou maanta evercab kulamada dhici doona wolves waxay la ciyaari doontaa naadiga southampton barnesland waxay la ciyaari doontaa naadiga chelsea xubinta ciyaara dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal oo nala socodsiinayey warbixintaasi la xidhiidha ciyaaraha haatana dhinacii heesaayaynu mar kale jaleecaynaa fanaanka nuur eebe iyo coodkiisii aynu ku wada nasanno
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waa v o eda oo isku duuban oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo